deegaanka unuun oo hoostaga degmada qandala ee gobolka bari ayaa laga dhagax dhigay dhismaha xarun caafimaad oo loogu talagalay in bulshada loogu adeego taasi oo ay fulinayso hay-adda lion international club dhismaha cusbitaalkan oo qeyb ka ah mashruuca hooyada iyo dhallaanka ayaa waxaa dhagax dhigay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka puntland maxamuud sheekh ciid oo ay weheliyaan madax ka socotay hay-adda lion international club maxamuud sheekh ciid wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka puntland ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada dhagax dhiga deegaanka unuun oo ka tirsan degmada qandale gobolka bari ee puntland sharaf walba noo tahay anigoo matalaya xukuumadda dhexe ee puntland golihii wasiirada iyo guud ahaan dadka deegaanka jooga waxaana aad ugu mahadnaqayaa lions club mashruucii kan la mid ahaa bilowgiisa ahaa oo ase example tusaale fiican u noqon kara shaqada ay qabteen iyo kuwa mustaqbalka mataqaanaa waan saaka soo furo xarig ka jaray ee deegaanka beelwacate oo meeshan ku dhow deegaanka xagga ka xiga ah sida hadda gabadha hadalkeeda ka muuqanaysa waxay tiri waxa sharaf weyn noo ah waxaanu ku dhiiranaynaa oo wax weyn ka taraysa hadda kelmadda qiimeeya maadaama aanu gudbinayno sawira inaanu mashruuc kan la mid oo hooyo project ka furray deegaanka beelwacatay waxay noo fududaynaysaa inaanu fanka aan rajaynayno mashruuca in lagu dhiso uu ka fududaan doono intii hore muddada nagu qaatay maxay kee beelwacatay qaar ka mid ah xubnaha goobjoogga ahaa munaasabadda ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda isbitaalka la dhagax dhigay oo uu leeyahay bulshada ayga waa mursal ciise waxaan aniga iyo cankii ka socnaa ururka lions clubs sweden waxaa sharaf noo ah inaanu dhigno dhagaxii u horeeyey annagoo rajaynayna mustaqbalka inaanu deegaanka unuun aanu ka dhisno xarun caafimaad oo qurux badan oo la mida tii aanu beelwacata ka dhisnay oo kale dabcan waqti bay nagu qaadanaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa inay nagu qaadan waqtigay nagu qaadatay beelwacatay oo kale inaan lacag uurino sababta beelwacata ugu yaraan waxay nagu qaadatay saddex sano ilaa afar sano marka insha allahu hadda waxaanu haysanaa sawir qurux badan oo ku saabsan inaanu deegaanka ka shaqaynay haddii ilaahay yidhaahdo saaxiibadan aan la kaashanayna halkaana waxaan rajaynaynaa inaynu si fiican aynu u wada shaqayno aad baan maxay ugu mahad celinaynaa lions kelib mashruucan ay daha fudhay waana soo dhoweynaynaa ka degma ahaan qandala waxaan leenahay maxay ahayday annaguna qaybteeda waa ka qaadanaynaa maxay ahayday maamulka maamul ahaan degmada qandala aad baan idinka mahad celinaynaa meeshaan waa waa u baahnay baahi badan baa loo qabaa deegaamada haddaan ka warbixinno deegaankan deegaan ballaaran weeye adeeg yar waa leeyahay laakiin adeeg ku filan ma leh waxaan ka rajaynaynaa in ilaahayga inooga soo dheebo ciddii waxqabadka keenta annaguna waa uga mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa aad iyo aadna waa ugu faraxsanno aad iyo aad baanu qabnaa cusbitaal baanu qabnaa waxaanu leenahay meel yar oo caafimaad oo rog ah yar baan leenahay waxaan u baahnahay cusbitaal meeshaan waana meel koraysa magaalo aad u koraysa haddii lasoo la eego deegaanamadan magaalo aad u baaxad weyn weeye miyi ku xidhan dadku dad xoolodhaqato ku xidhan dadka magaalooyinka looga soo xagaabaxo si kastaba bulshada ku nool deegaanka unuun ee gobolka bari dowlad goboleedka puntland ayaa baahi badan u qabay hirgelinta xarun caafimaadda